maamulka isbitaal goboleedka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka mahad celiyey deeq gargaar dawo iyo cuno isu jirta taasi oo hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliya ee sodma ay ku wareejisay qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaal goboleedka gobolka shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiinta isbitaalka ayaa si weyn uga mahad celiyey deeqdani dawada iyo cunada isu jirta taa oo ay tilmaameen inay kusoo beegantay wakhti baahi badan uu qabay isbitaalka ma ku u mahadcelihayno alla kadibna ama mahadcelihayno torayso ramla oo na soo gaarsiisay agab daawo isugu jiro raashin isugu jiro mashiinno wax walba oo ka kooban isbitaalka anfacaya ka kooban ilaahay ama haddaas kale ma haddaas kadib torayso ramlo ayaa na soo gaarsiisay wax la soo baxda ayagana waa mahadsan yihiin waa wasaare hay-adda maalinta masiibooyinka sababto waxaa dhici karta qofka inaad dhaliishiin ow gadaal ka xumaado inaad dhaliishiin ow gadaal ka ficnaado haddana inaad aamintiino gadaal ka xumaado marka insha allah waan ku mahad celaynaa dadkaas waxaa la soo bixiyey soo dadaalay ayagana khayr badan allaha siiyo muraadkooda allah sahlo ilaahay alxamdulilaahi adigana tii mataqaanaa wixii ku dhibi lahay oo shartay shaydaanka allah kaa xijaabo anigoo ku hadlaa magaca shaqaale weynaha isbitaalka agabkii iyo daawooyinkii ay nooga keentay hay-adda sodma ugu horey oo soo guddoomiyey maxamuud macalin guddoomiyaha guddoomiye waa mahadsan tahay adeegaadii waana soo gaaray maanta waa maalintii yacni aan la wareegeynin hooshii agabka iskugu jira daawooyin iyo yacni raashin waxaa ka mahad celinaynaa sidii sbensoriga ee daawooyin qaybihii inaan wareejino wixii gaab uu ku jiro daawooyinkaas ka imaadeen maanta wixii hadda ka dambeeyan isbitaalka bukaanada yani bukaan socodka iyo bukaan jifka lawadaba ay ka faa'iidaysan doonaano waxaana soo gaaray raashiin iyo daawo ayaana soo gaaray iyo agab caafimaad taasoo aanan mahad celinayno siday isu xilqaantay agaasimadda ramla macnaha ay isku soo xilqaantay si ay wax ugu qabato shaqaalaha iyo isbitaalka jowhar bukaanadeeda kala duwan
waxaana soo gaaray deeq oo ka timid hay-adda maarayntii musiibooyinka sodma ayadana waan u mahad celinaynaa marka waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ayagan ajri xasanata ka siiyo agaasimadeennana waa ugu mahad celinaynaa iyadana waa agaasimihii ugu horreeyey oo sidaanoo kale inoo sameeyo oo noo dadaalo marka waa mahadsantahay agaasima waxaana soo gaartay deeq isugu jirto cunno iyo daawo taasi oo ka timid hay-adaha gargaarka imaaraynta masiibooyinka marka hore waxaan u mahad celinaynaa guddoomiyaha gargaarka imaaraynta masiibooyinka oo deeqdaas noo soo diray marka dambe waxaan u mahad celinayaa marka xigta agaasima ramlo oo maanta dadaal aad u weyn u gashay in arrimaha daawadan iyo cuntadan say ku hel sidaanoo kale sameeye waay mar labaad iyo mar saddexaad oo mahad celinaa ramla waxaan leenahay soo dhowow hool adagaad haysaa ilaah kula garab garan leena waxaan rabaa inaan halkan ugu mahad celiyo dhammaan inta dadaalada ka geysatay howlihii aan soo wadnay maalmahan oo aan u baxnay oo aan dadaalada iyo waqtiga dheer aan ku bixinay ee ugu horeeyo gudoomiyaha hay-adda sodma maxamuud maclin oo run ahaantii soo gaarsiiyey isbitaalka ee agab isugu jiro raashiin iyo daawo maadaama isbitaalka xaalad gaab ah oo kala guura uu galay guddoomiyaha wuxuu ka damqaday markii aan u gudbinay baahiyaha isbitaalka ka jira wuxuu ka damqaday uu run ahaantii nala xanuunsaday inuu si deg dega ugu jawaabana uu garwaaqsaday dhibaatada run ahaantii halkan ka jirta wuuna ka jawaabay wuxuuna soo gaarsiiyey adeegii intii aan ka rabnay in ka badan ramla cabdiraxmaan cilmi agaasimaha isbitaal goboleedka gobolkani shabeellaha dhexe ayaa sheegtay in gargaarkani uu kusoo beegmay xilli isbitaalka uu la daalaadhacayay xaalado kala duwan oo ay ka mid tahay daawayari waxayna dhanka kale tilmaamtay in sodma ay kaga mahad celinayaan garab istaaga ay u muujisay